بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله والصلاaة والسلام على أشhرف الأنبiyاء والمرسلين وعlى آlه وصaحبه وسلم تسليما kaثيirا وbعd halkana wuxuu bilaabay almuؤlif raximah الlah adarsu waa casharkii labaad casharkii labaad kitaabkeena arkaanulislaami islaamka tiirarkiisa maa macna islaama islaamka macnihiisu waa maxay islaam macnihiisu waa maay waa alistislaamu inaad hogaansatid waalinqiyaadu lilaahi ilaahay inaad amarkiisa qaadato bidaacati daacadii la timaado cibaadadii la timaado bilcibaadati inaad la timaado cibaadadii iyo wa daacati daacadii bimacnaa istislaam amarkii buu qaadanayaa uu hogaansanaanayaa amarkuu u hogaansanaanaya amarka ayuu maaragtay addeecayaa waa islaam waa qof muslim oo ilaahay buu addeecayaa amarkuu qaadanayaa uu toosnaanaya islaam kam waa imisa arkaanulislaami islaamka tiirarkiisu waa imisa arkaanulislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun waa shan arkaanta islaamku waa shan waa imisa tiirarka diinta islaamku ay ku dhisan tahay shan udkur waxaad sheegtaa haadihi l arkaana arkaantan alkhamsa ee shanta ah arkaanta islaamka ee shanta ah sheeg hiya waxay tahay ko shahaadatu an laa ilaaha illa allah qodobka ugu horeeya kow in la qiro ma jiro ilaah xaq lagu caabudaa aan ilaahay ahayn muxamedna waa rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh towxiidki ilaahay ilaahayna keligiibaa macbuud xaq ah waa alle keligiiba xaq lagu caabuda muxamedna waa rasuulka ilaahay wa iqaamu salaati salaada la uugo wa itaa-u sakaati sakada oo la bixiyo maalkii wa sawmu ramadaan shahru ramadaan oo la soomo waxajul beyti waxajo iyada oo loo qastiyo albeyta kacbadii loo safro qofkii kari kara ama maaragtay awood u leh inuu xajkii tago ama u safro ma daliilo oo maxaa u daliilaa calaa haadihi alkhamsa shantan arkaantan maxaa u daliila arkaanta islaamku waa shan waayahay maxaa u daliila markaa daliilku muxuu noqonayaa can cabdillaahi bni cumar ilaahay raalliha ka ahaado cabdillaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh buniya waxaa lagu dhisay alislaamu islaamka calaa khamsin shan baa lagu dhisay diinta islaamku shan tiir bay leedahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah in la qiro ilaahay unba xaq lagu caabudaa wa anna muxamedan muxamedna wuxuu yahay rasuulullaahi waa rasuulkii ilaahay wa iqaami salaati salaadoo la oogo salaada oo la oogo waa tiirarkii wa iitaa in la bixiyo asakaata sakadiina maalka laga bixiyo waxajil beyti kacbadiina loo safro wa sawmu in la soomo ramadaana bishii ramadaan muttafaqun caleyh waa arkaantii islaamka iyo daliilkii markaa caddeynaya kam waa imisa arkaanu tiirarka ay leedahay imise tiir laa ilaaha illa allah kelmadda laa ilaaha illa allah imise tiir bay leedahay ruknaani laba tiir bay leedahay kelmaddaa towxiidkee laa ilaaha illa allah imise tiir bay leedahay waa laba udkur waxaad sheegtaa haadayni arruknayni labadan rukni sheeg fasir annafyu waa diiditaan la diido waa xagga hore gelaysaa laa ilaaha laa naafiya liljinsi ma jiro ilaah al ihbaatu sugitaan ila allahu alle uun mooyaane ma jiro alle alle uun mooyaane ka xaqa ah mooyaane waxyaabo baadilay dadka qaar caabudaan laakiin ka xaqa ahi ma jiro aan alla ahayn ilaahay uunba xaqa waa intaan weeyaan nafyi kam waa imisa shuruudu laa ilaaha illa allah shuruudda ay leedahay kelmadda laa ilaha illa allah imisa shardi bay leedahay hiya waxa ay tahay sabcatu waa toddoba shardi bay leedahay udkur waxaad sheegtaa haadihi sabca toddobadan shardi sheeg hiya waxay tahay alcilmu cilmi toddoba shardi bay laa ilaaha illa allah leedahay alcilmu inuu qofku aqoon u yeesho macnaha laa ilaaha illa allah waxay sugayso iyo waxay diidayso waa aqoon waa inuu fahansan yahay dee kelmadani waa inuu fahansan yahay ilaahay uunbaa xaq lagu caabudaa wax kale ma jiraan walyaqiinu yaqiintii qalbiga inuu qalbiga ka yaqiinsan yahay ilaahay uunba xaq lagu caabudaa waxa kalena waa baatil yaqiin walqabuulu aqbalitaan qabuulku aqbalitaan qabuulka waxaa loola jeedaa walqabuulu aqbalitaanka waxaa loola jeedaa in shaygii la aqbalo waxaa loola jeedaa qabuul walqabuulu aqbalitaan inuu ogolaado laa ilaaha illa allah inaanu diidin inaanu inkirin inuu aqbalo walinqiyaadu waa amarkii inuu uhogaansamo inuu ilaahay caabudo shirkigana ka tago waayo dee waxay doonaysaa in shaygii loo hogaansamo walikhlaasu ilaahay keligii loo gaaryo ikhlaas ikhlaaska macnihiisu wuxuu yahay yacni ilaahay daraaddii bay ka tahay riyaa iyo istusnimo iyo ujeedo kale uma odhanay ama dee nifaaq walciyaadu billah dee maaha wasidqu inay dhab ka tahay aanay been ka ahayn walmaxabatu maxabadii inay dee dhab ka tahay walmaxaba inuu jecel yahay maxabadu waa jacaylka inuu ilaahayna jecel yahay towxiidkiisa iyo inuu jecel yahay muuminiinta ilaahay caabuday inuu jecel yahay ambiyadiisa inuu jecel yahay iyo rasuulku soo diray inuu jecel yahay maxabo maa macnaa waa maxay macnaha ay leedahay maa macnaa waa maxay macnaha ay leedahay muxamedun rasuulullah muxamed waa rasuulkii ilaahay macnaheedu waa maxay kelmadda ey arsalahu llahu tacaala ilaahay baa soo diray linnaasi dadka ilaahay baa u soo diray kaafatan dhammaan bashiiran isagoo u bushaaraynaya qofka ilaahay adeeca wanadiiran u digaya qofka khilaafa qofka amarka ilaahay khilaafana wuu u digayaa ama dee qur-aankii iyo dee diida qofka adeecana ee rasuulka adeece amarkii ilaahay qaatay alle adeeca rasuulkana adeeca waa loo bushaaraynaya qofka khilaafayna waa loo digayaa inuu qofku ictiqaado muxamed ilaahay baa soo diray bashiiran wanadiiran masmu waa maxay isamkaa nebiyinaa nebigeenna isamkiisu waa maxay isamka nebigu waa maxay isamka nebigu muxuu noqonayaa huwa wuxuu yahay muxamed binu cabdillaah waa muxamed binu cabdillaah binu cabdilmutalib ee isamka nebigeenu waa muxamed binu cabdillaah binu cabdilmualib magaciisu waa ka waa muxamed aabihii waa cabdilmualib awowgiina aabihii waa cabdullaahi awowgiina cabdilmualib buu ahaa waa isamkii nebigeena mal waajibu waa maxay waajibkaa calaynaa korkeenna saaran naxwa rasuuli xaggaa iyo rasuulka naxwa rasuuli salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wajaba waxa waajiba calaynaa waxayna saaran itibaacuhu in la raaco wa xubuhu la jeclaado wasalaatu calayhi lagu saliyo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh calayhi asalaatu wasalaam in lagu saliyo nebiga la jeclaado yaa la raaco salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sunnada rasuulka lagu dhaqmo intaasayna saaran inaynu raacno waxubuhu jeclaano wasalaatu calayhi ku salam kayfa sideebaa nusalli aynu ugu salliyaynaa cala rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulka sidee baynu ugu sallinaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh allaahuma salli ilaahayow waxaad ku sallidaa wasallim badbaadi calaa nabiyina muxamedin iyadoo dheerna allahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed kamaa sallayta ducadii waa xadiiskii dheeraa intan wuu kooban yahy laakiin dee waa lafdigii xadiiska dheeraa ayuunbaa la dhammaystiraya maa hiya maxay tahay maa hiya waa maxay maxay tahay macnaheedu maa hiya maxay tahay asalaatu salaadu maxay tahay tacriifka salaada sheeg hiya waxay tahay atacabudu in lagu caabudo lilaahi ilaahay in lagu caabudo biaqwaalin qowl iyo hadal ilaahay lagu caabudo qowl waa aqwaal in ilaahay lagu caabudo subxaanahu wa tacaala hiya waxa ay tahay atacabudu in lagu caabudo lilaahi ilaahay in lagu caabudo ilaahay waxaa lagu caabudaya biaqwaalin qowl iyo hadal wa afcaalin iyo ficil afcaashuna waa wixii qofkii sameynaya ficil atacabudu waxaa lagu caabudayaa lilaahi ilaahay waxaa lagu caabudayaa biaqwaalin qowl oo dee qofku aqwaal buu salaadii la imanaya subxaana allah subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alaclaa faatixadii buu akhriyaya yacni aqwaal buu ilaahay ku caabudaya gaara waa afcaali ficil buu la imanaya rukuucdii iyo sujuuddii iyo qiyaamkii muftataxatin waxaa lagu furfuranayaa bitakbiiri allahu akbar baa lagu furfuranaya waxaa lagu furfuranayaa allahu akbar baa lagu furfuranaya mukhtatama waxaa lagu khatimayaa bitasliimi waxaa lagu khatimayaa tasliim baa lagu khatimaya mukhtatama waxaa lagu xidhayaa ama lagu khatimayaa bitasliimi assalaamu calaykum baa lagu khatimaya salaam baa lagaga baxaa waxaa lagu xidhaa takbiir baa lagu xidhaa waxay leedahay qowl iyo ficil khaasa oo gaara waa cibaado gaara oo waqti gaara la samaynayo shuruud gaarana way leedahay salaadu waxaanay noogu imanaysaa qeybta tashiilka fiqiga ayaa axkaamteeda iyo aadaabteedu inoo imanayaa insha allahu jala wacala wallahu tacaala aclam wbillaahi tacaala towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih w akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online